mahadsanid masacade dhinaca kalena kulan baroordiiqa ah oo ay soomaalida ku nool masar ay ku muujiyeen siday uga xun yihiin weerarkii afariyo tobankii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu laayay ku dhowaad saddex boqol oo ruux oo soomaali ah ayaa xalay ka dhacay safaaradda soomaaliya ee magaalada qaahira warbixintan waxaa qaahire kasoo diray waryaheena xuseen saxnuuni kulanka baroordiiqda ahi oo ay si wada jir ah usoo agaasimeen safaaradda soomaaliya iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa waxaa kasoo qayb galay cabdiqani maxamed wacays safiirka soomaaliya u fadhiya waddankani doctor cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya genaraal xasan maxamed muungaab guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani cabdiqani maxamed wacays safiirka soomaaliya u fadhiya dalkani masar ahna wakiilka joogtada ahi ee dowladda soomaaliya u fadhiya jaamacadda carabta oo kulanka ka hadlay ayaa baaq u diray shacabka iyo dowladda soomaaliya innaga oo ka wakiil ah dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada qaahire gaar ahaan masar guud ahaan annaga oo ka wakiil ah ayaan dhammaantayo waxaanu tiiraanyo xoogla kula qaybsanaynaa inta xigtadoodii gacladoodii iyo dadkii ay jeclaayeen ama ha yaraadan ka weynaada ka dhinteen dhammaan xukuumad iyo shacab iyo dadmuxuu dadweyne waxaa loo baahan yahay in layskaashado laysgarabsado oo wax laga qabto dhibaatooyinkan soo noqnoqday doctor cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya oo ka mid ah dadka xalay ka hadlay baroordiiqda loo sameeyey dadka lagu xasuuqay muqdisho afar iyo tobanka oktoobar ayaa si weyn u ammaanay falceliska shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waa ku faraxsanahay sida ay ugu gurmadeen sida ay isugu soo gurmadeen iyo qaylandhaanta ka baxaysa oo maantadaana u dambeysay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo rag badanu stadiumkii inta la soo buuxiyey ay ka hadlaayeen sida meel walbo adduunka maraykanka austraaliya meel kasta adduunka sida looga qaylyahayo oo dadku uu u soo baxay waa arrin aada iyo aada iyo aada qiimaheeda ula weeye qiimaheeda arrin aada iyo aada iyo aada ula weeye waxaan marka dowladdii genaraal xasan maxamed muungaab guddoomiyii hore ee gobolka banaadir ayaa dhinaciisa ka sheegay marka argixisada laga adkaaday inay bilaabeen inay beegsadaan dadka shacabka ahi waxa uuna dadka waxyeelada ka soo gaaray qaraxa zoobe ugu yaboohay lacag gaaraysa saddex kun oo dollarka maraykanka ah haddee anigu waxaan aaminsanahay argagixisadu waad arkaysiin shal waxay dhihi jireen waxaan la dagaalamaynaa dowlad waxaan la dagaalamaynaa ciidan waxaan beegsanaynaa xarumo gaar ah wixii oo dhan markii dowladdeena soomaaliya iyo hay-adaheeda ammaanka iyo shacabkii oo iskaashanayo ay ku guulaysteen in laga seefgareeyey xarumihii dowladda iyo meelihii muhiimka ahay oo iyagana howlgallo isdabajoogaha lagu qaaday oo meelaha yar oo weli farahooda ku jiro dalka lagula beegsado lagu dhameeyey waxay maanta marka maciin bideen ayagana marka inay shacabka ka arkoostaan ay shacabka gumaadaan marka waxaan rabaa inaan halkaan aniga aan u bilaabo dhallinyarta khayarbaniga hores waa laga yaaba laakiin aan caddeeyaboheyda waxaan ugu deeqayaa dhallinyarta halkan iska xilqaamtay mashruuca guddiga badbaada maxamed gurmadka qaran lagu deeqaya dadkii ku dhiba waxyeelooyey dhibaatadii ka dhacday zoobe saddex kun oo dollar ayaan ugu deeqayaa oo insha allahu tacaala ka mid ah cayni abuukar gacal oo ku hadlaysay magaca haweenka soomaaliyeed ee dalkani masar oo ka hadashay kulanka baroordiiqda ahi ee xalay lagu qabtay magaaladan qaahira ayaa baaq u dirtay haweenka soomaaliyeed weli lama sheegin kan dhinkayga waa al-shabaab waa naagtin kan wiilkayga waa wuxuu soo wada balaayo malaygo waayaa naagtin weli lama sheegin oo iso hal naag waan maqlay halkii naagna waa dowladdaa u gurmatay hooyooyinka siiba aniga waxaan aan meeshaanayta dhambaa loga dirayaa ama abiil uga samaynayaa hooyooyinka soomaaliyeed inay ka toosaan waa jiifaan ha toosaan nin keligiis waxma qaban karo aabba keligiis waxma qaban karo abaarta waa naga soo bixiseen jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankani iyo safaaradda soomaaliya ee magaaladan qaahira ayaa gabagabada kulanka baroordiiqda ahi isku raacay in la sameeyo sanduuq gaar ah oo lagu gurmanayo soomaalida waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxii dadka badan ay ku geeriyoodeen ee ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobanka bisha aynu ku jirno xuseen saxnuuni v o a qahira
laanta abka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefanada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso